أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dhaqaalaha soomaaliya oo la sheegay in uu gaaray meel sagxadda u dhow bangiga adduunka oo qiray in g b d-ga soomaaliya uu hoos u dhacay kaalin intee la eg ayay kooxda riddadu ku leedahay musiibada dhaqaale ee dalka ka taagan maxaase xal u ah ganacsatada warbixin ayaan soo gudbin doonaa kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay maleeshiya murtadiin ah oo ay gacanta ku dhigtay dowladda xabashida itoobiya cabdiraxmaan ciro oo la sheegay in maalmaha soo socda uu booqasho ku tagi doono dalka maraykanka xaflad ay nabadoon ku dooranaysay mid ka mid ah beelaha degajubbada dhexe oo ka dhacday wilaayadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan guddoomiyaha baarlamaanka daaquudka ee maamulka ashaadaladirirka galmudug oo sheegay in xabsi lagu geliyey xarunta golihiisa haddaba maxay tahay sababtu mujaahidiinta jaamaacada nusratul islaam oo gacanta ku dhigay saldhigyo milatari oo ku kala yaal maali iyo burkina faso qodobadaas wixii soo kordha iyo hadalhaynta warbaahinta ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha alandalos ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya dhaqaalaha soomaaliya oo sagxadda ku dhow xasan gurguurte xaggee ku wadaa dalka muxuuse bangiga adduunka ka yidhi hoosuu dhaca ku yimid g b d-ga soomaaliya haddaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaanu caawa idin diyaarinay waa kan walaalkeen marwaan moxamed dhaqaalaha soomaaliya ayaa ku jira marxaladii ugu xumeyd tan iyo burburkii dowladdii dhexe bilowgii sagaashamiyadii taasoo ah fariin diraysa in duulaanka militari ee dalka lagu soo qaaday uu saameeyey dhammaan nolosha bulshada iyo ilaha dhaqaalaha ee dalku leeyahay sida ay muujinayaan warbixinno ay soo saareen hay-ado caalami ah oo kaalin weyn ku lahaa burburka dhaqaalaha soomaaliya dalku wuxuu ku jiraa gud madow oo dhanka dhaqaalaha ah waana arrinka gunweyn hoosu dhac dhaqaale balse ah xididasiibid weyn oo dhanka ilaha dhaqaalaha ah tan iyo dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud bishii mey labada kun labayilabaatan waxay soomaaliya gashay mid ka mid ah dib u dhacyadii dhaqaalaha ay ugu weynaa abida kadib markii ninkan uu boob ku bilaabay mid ka mid ah tiirarka ugu weyn dhaqaalaha waddanka oo ah ganacsiga dhulalka bartamihii labada kun labayilabaatan qiimaha dhulalka ayaa gaaray meel sare sababa la xidhiira wakhtigaas oo laga gudbay hubantay la-aantii siyaasadeed ee ka jirtay muqdisho xukuumaddii farmaajo ayaa dhacday waxaana talada qabsaday mucaaradkii hore arrinkaas oo suuqa dhulalka geliyey rajo ah in xasradihii siyaasadeed meesha ka baxeen balse mar qura ayuu ganacsiga dhulalka hoobtay diseembar labada kun labayilabaatan kadib markii ay kooxda dhidada bilowday inay xaraashto dhulalka danta guuda iyadoo xaalku sidaasi hay ayay sannadii labada kun saddexiyo labaatankii hay-adaha dhanka maaliyadda reer galbeedka bilaabeen inay bahol ku ridaan kooxda riddada soomaaliya sida iyagoo ku amray inay canshuuro safmareen ah ku soo rogto ganacsatada gaadiidleyda iyo xataa dadka caadiga ah ee muqdisho ku dhaqan arrinkaas oo sabab u noqday halista dhaqaale ee maanta jirta hay-adda i m f ayaa kooxda riddada u sheegtay inay diinta ka cafi doonto haddii ay sare u qaado dakhligeeda ayna canshuuro ku soo rogto ganacsiyada iyo dhammaan badeecadaha xasan sheekh oo qaadanaya amarka hay-addaas ayaa lacago xaddaaf ah ku soo rogay badeecadaha ka soo dega dekedda muqdisho sidoo kale guryaha caadiga ah ee la degan yahay ayaa la saaray ilaa saddex canshuur oo isugu jira bille sanadleh iyo canshuur kale oo uu qaadanayo maamulka gobolka banaadir culayska ugu daran wuxuu ku dhaciyey ganacsatada suuqyada oo jihooyin kala duwan oo murtadiinta ka tirsan lacago ka qaadanayaan arrinkaas oo sababay in shirkado waaweyn iyo ganacsato jeeb weyn ay dhaqaalahooda kala guuraan waxayna u boqooleen dhanka bariga afrika oo ay balaayiin doolar ku maalgashadeen xaaladdu waxay ka sii dartay bishii diseembar labada kun saddexiyo labaatan kolkaas oo i m f iyo bangiga adduunka shaaciyeen in soomaaliya laga cafiyo lacag ka badan afar dhibic shan bilyan oo dollar waxay u muuqatay in xasan gurguurta abaalmarin looga dhigayey burburka dhaqaale ee uu bulshada geliyey hadda oo la joogo labada kun lix iyo labaatan ayay isla hay-adihii reer galbeedka ee debinkaas u qoolay dhaqaalaha soomaaliya waxay soo saareen qayladhaan dhanka dhaqaalaha ah oo dalka ka jirta sida ku cad warbixinta xaaladda dhaqaale ee soomaaliya bangiga adduunka ayaa bishii mey ka caddeeyey in g b d ga dalka uu ahaa kii afar dhibic halla haddana kii uu hoos uga dhacay saddex dhibic iber sida ku xusan warbixinta bangiga adduunka bogoga labaad iyo lix iyo tobanaad sidoo kale wax iibsiga ama kalagadashada gaarka ah ee dadka ama karaanka wax kalagadashada ee soomaaliya ayaa hoos u dhacay shan dhibic toddoba boqolkiiba wuxuu ka soo hoobtay siddeed dhibic siddeed boqolkiiba uu ahaa labada kun afar iyo labaatankii isagoo labada kun shan iyo labaatankii gaaray saddex dhibic eber sida ku xusan bogga lix iyo tobanaad ee warbixinta sida lagu xusay warbixinta bangiga adduunka ee mey labada kun lix iyo labaatan lacagaha caddaanka ah ay bangiyada dalka hayaan ayaa hoos u dhacday iyadoo ka hoos martay afartan boqolkiiba oo ay ahayd labada kun afar iyo labaatan halka ay labada kun shan iyo labaatan noqotay soddon iyo shan boqolkiiba iyadoo ay weli bangiyadu ay ka doorbidayaan inay lacagta oo caddaan ah haystaan intii ay deen bixin lahaayeen taasoo muujinaysa in doorka maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha uu weli xadidan yahay iyadoo maalgelintii ay samey jireen oo labada kun afar iyo labaatan ahayd soddon boqolkiiba ay hoos uga dhacday afar iyo toban boqolkiiba sida ku xusan bogga toddobaad ee warbixinta bilo ka hor wasiirka maaliyadda kooxda ridada soomaaliya ayaa goob fagaaraha si cad uga sheegay in lix boqol milyan oo lacag ah oo kooxdiisa ay ka heli jirtay dowlado shisheeye la waayey taas oo ka dhigan in laga jartay dhulboobka xargaha goostay waa midka ugu daran ee dhulka geliyey dhaqaalaha dalka sababtoo ah waxaa meel cidlaha ku soo dhacay ku dhowaad hal milyan oo qoys kuwaas oo dakhliga soo gala wax uga iibsan jiray xaafadaha iyo suuqyada ay deggan yihiin qaarkood waxay waayeen dhulal ay ganacsiyo ku lahaayeen dad ku dhow nus milyan oo shaqaalo u ahaa ganacsato waaweyn ayaa shaqola'aan ku dhacday kadib markii ay ganacsatada u guureen dalka dibaddiisa bangiyada waaweyn ee muqdisho oo lacago maalgelin ah siin jiray ganacsatada danyarta ah ayaa hadda joojiyey ama hoos u dhigay mashaariicdaas sababa la xidhiir lacagihii ay bangiyadu u hayeen ganacsatada oo dalka dibaddiisa loo xawilay sheekh caldheere oo ah afyaheenka xarakada al-shabaab ayaa mar uu sannadkii hore ka hadlay musiibada dhaqaale ee dalka ka jirta wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inaysan haris gelin hantidooda ay dibadaha ula baxsanayaan ayna maalgashadaan wilaayaadka islaamiga ah u xiray goobahooda ee dalka isaga cararay iyo kuwa hadda qorshaynaya inay waddanka isaga huleelaan waxaan leennahay haddii aad suuqyadii waaweynaa ee dalka ka weyseen goob aamin ah oo aad hantidiinna ku maalgashataan naftiinna iyo xoolihiinnana kala cararteen xasan xaraashe waxaan idinku soo dhowaynaynaa inaad maalgashataan wilayaadka islaamiga kana faa'iidaysataan fursadaha ka badhnaan dhulbeeraadka dihiin ee dalku leeyahay iyo webiyada durduraya ee u diyaarsan in laga faa'idaysto soomaaliya waxay leedahay shan milyan oo hegtar oo dhulbeeraad ah oo badankood ku yaalla dhulka ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle hantida aad kala cararteen tuugada uu xasan gurguurta hoggaamiyaha u yahay ha ku tuurina haadaan kale oo baylaha uga dhiginina burcadda iyo qowlaysatada dalalka afrika ee ay khalalaasuhu halakeeyeen ee la imaada wilayaadka islaamiga ah oo aad ka heli kartaan ganacsi xor ah oo xalaal ah amniga naftiinna iyo hantidiinna lagu ilaalinayo xayndaabka shareecada maamulada wilaayaadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay gacmo furan iyo qalbi daacada ku soo dhoweeyaan cid kasta oo ka mida muslimiinta oo maal gashanaysa dhulka lagu dhaqo shareecada una fududeeyaan wasaa'ilkay ku gaari karto hadafkeeda maalgashi lana ilaaliyo nafteeda sulaymaan dideefo oo ahaa safiirka etoobiya u fadhiyey magaalada muqdisho oo maalmo yar ka hor ka tegay muqdisho ayaa qoraal uu qoray uga hadlay xaaladda dhaqaale ee ka jirta caasimadda soomaaliya safiirkan xabashiga ah ayaa yidhi shacabka muqdisho waxay wajahayaan xaalad dhaqaale xumoo aad u liidataa taas oo ay sababeen hogaamiyayaashooda siyaasadda sulaymaan wuxuu caddeeyey inuu shaqada safiirnimo ka tegey balse weli adisababa kama soo bixin war rasmi ah oo ku saabsan bedeliddiisa iyo in safiir cusub lasoo magacaabayo iyo in kale dhinaca kaleda east african oo ka mid ah wargeysyada uga afka dheer waddanka kenya ayaa soo bandhigtay warbixin muujinaysa khiyaanada iyo musuqmaasuq baahsan ee hareeyey kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan nidaamka qandaraasyada iyo wax iibsiga siduu warbixintu ay sheegtay hay-ad gaaleedka caalamiga ah ee qaabilsan dhinaca maaliyadda ee loogu yeero bangiga adduunka ayaa lixdii sano ee u dembeeyey ugu yaraan lix shirkadood ka mamnuucay qandaraasyi uu doonayay inuu ka furiyo gudaha soomaaliya shirkadahan la mamnuucay ayaa sida warbixinta ka dhawaajisay lagu helay falal ay ka mid yihiin khiyaano musuq maasuq wax isdabamarin xog been abuur ah iyo lacago si khaldan loo bixiyey oo lala xiriiriyey saraakiil ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kiiska ugu dembeeyey wuxuu ahaa shirkad lagu magacaabo webmaster kenya oo kooxda ridada u oggolaatay in mashaariic la xiriiray diiwaangelinta ganacsiyada ka fuliso soomaaliya balse laga mamnuucay mashaariicda bangiga adduunka ugu yaraan shan sanno shirkaddu waxay dukumentiyada tartanka ku dartay laba khabiir oo magacyadooda iyo siifiyadooda la isticmaalay balse markii loo kuurgalay islamarkaana xiriir la sameeyey ay khabaradu sheegeen inaysan kaba warqabin arrintaasi xigma construction iyo arladi general tradin oo ah shirkado maxalli ah ayaa iyagana lagu helay inay si qorsoodi ah oo ka hor imaanayso hufnaanta tartanka ee isaga kaashadeen diyaarinta iyo gudbinta dableyda qandaraaska iyadoo shirkadda arledi ayay sidoo kale been ka sheegtay khibraddeeda iyo shaqooyinkii ay horey u soo qabatay sidaas darteed labada shirkadoodba waxaa lagu soo rogay mamnuucid u dhexaysa lix iyo toddoba sanno a d b group oo ah shirkad kenyaanti ah oo kooxda riddada u ansixisay inay ka shaqayso la talinta iyo xoojinta awoodda hay-adaha riddada ayaa lagu helay in xiriir hoose oo wada shaqayn ah la lahay sarkaal soomaali ah oo arrintan qandaraaska ku lug lahaa waxaana bangiga adduunka shirkadaasi uu ku soo rogay mamnuucid labaatan iyo kow bilood ah africa enabalis oo ah shirkad laga leeyahay switzerlan islamarkaana ka shaqaynaysay waxaa lagu sheegay qorshaha horumarinta dekadaha muqdisho iyo boosaaso ayaa iyadana lagu helay inay si khaldan u soo bandhigtay khibraddeedii hore ee shirkadda markii ay ku tartamaysay mashruucan waxaana muddo toban bilood ah gebi ahaanba laga mamnuucay ka qaybgalka mashaariicda uu maalgeliyo bangiga adduunka e y kenya oo iyaduna qaabilsaneed mashaariic lagu xoojinayo maamulka maaliyadda kooxda riddada iyo ururinta dakhliga gudaha soomaaliya ayaa lagu helay inay qarisay xiriir ay la lahayd sarkaal soomaali ah oo arrinta qandaraaska ku lug lahaa iyadoo islamarkaana miisaaniyadda ku dartay gunnooyin loo qorsheeyey saraakiil ka tirsan riddada sidaas darteed bangiga adduunku wuxuu ku soo rogay mamnuuci soddon bilood ah warbixintu waxay arrintan ku xiriirinaysaa musuqmaasuq biyadhigtay hay-adaha iyo nidaamka maamulka maaliyadda iyo qandaraasyada ee kooxda riddada soomaaliya bangiga adduunka iyo hay-adaha kale ay sheegtay inay bixiyaan lacago maalgelin ah ayaa horey uga digay in khatarta musuqmaasuqa ay tahay mid xargaha goosatay waxaa kale oo warbixintu ay xustay in ururka gaalada ee la baxay qormada midoobe oo baaritaan ku sameeyey qandaraas lacagtiisa la bixiyey kaas oo soomaaliya looga fulinayay barnaamij la xiriiray waxaay ku sheegtay taageerada dalka baaritaan kadib qaramada midoobey waxay ogaatay in toddobaatan sagaal boqolkiiba lacagtii qandaraaska aysan si saxa u caddayn karin halka ay ku baxday ama in dhab ahaanba la qabtay shaqadii lacagtaas lagu bixiyey taas oo kufaarta laftarkooda ka yaabisay heerka umadayo khiyaanada iyo waxaysdabamarinta ee ku kacdo kooxda riddada ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud cabdi ismaaciil samator oo jaamacadaha maraykanka iyo kuwa kale ee caalamkaba wax ka soo dhigay haatanna ah xubin ka tirsan golaha dawaaqiyadda baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa isagoo muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay kalsooni darrada kooxda riddada waxa uu yidhi marnaba haddii la yidhaha cabdi samatarow qalinkaa ku aamin ninka madaxweynaha sheeganaya wallay ka tahay inaan lagu aamini karin iminkana war deg deg ah oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee al andalus jugta qaraxyo xoogan oo ka dhashay duqeymo ay isweedaarsanayaan ciidamada maraykanka iyo kuwa iiraan ayaa laga maqlayaa magaalooyinka iyo xeebaha waddanka iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey aan soo dhoweeya walaalkeen elyaas cabdulaahi oo si dhow ula socday hay elyaas bismillaah maahir aad baad u mahadsan tahay waxaa caawa een maraykanka uu weerar xoogan ku qaaday gudaha dhulka iiraan goobo kala duwan ayayna haleeleen een gantaalada maraykanka markii ugu horreysay waxaa qaraxyo xoogan laga maqlay jasiiradda qasham iyo marimbiyoodka hormus telefishinka dowladda iiraan ayaana sheegay in ilaa shan qarax laga maqlay tuulada mayson ee jasiiradda qasham ku taalla halka afar qarax kalena laga maqlay marimbiyoodka hormus dhanka kale wakaaladda wararka ee faris ayaa iyaduna waxay soo warisay qaraxyo ka dhacay magaalooyinka konarag iyo jabahar ee gobolka koonfur bari weeraradan ayaa dhacay xilli iiraan ayay isku dayeysay in ay duqaymo xoogan ka fuliso marimbiyoodka hormus islamarkaana ay beegsato maraakiib ganacsi oo isku dayeysay in halkaasi ay marto weliba iyadoo ka amar qaadanaysa dhanka maraykanka qaraxyo kale ayaa laga maqlay magaalooyinka bandar cabaas iyo sereg ee gobolka hormusgaan ee koonfurta iiraan waxayna qaraxyadan dabcan dhaceen iyadoo kuwii hore aysan ka soo wareegin daqiiqado badan middan oo u muujisay in maraykanka uu weeraradan oo idil qaab safmareen ah hal mar ugu qaaday gudaha waddanka iiraan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa digniin ka bixisay kolkii weeraradan ay dhaceen kadib in maraykanka uu bariga dhexe kala kulmi kara xaalad ah in hawada oo idil la xiro taasoo cadaadis saari karta duulimaadyada militari ee maraykanka haddii xaaladdu ay sii adkaato middan maahiro durbadiiba waxay cirka gelisay qiimaha shidaalka dunida waxaana boqolkiiba afar islamarkiiba uu ku darsamay sicirka shidaalka halkii foosto oo ciriin ah ayaana lagu waramayaa in hadda qiimaheedu uu gaaray ilaa sagaashan iyo afar dollar dhanka iiraan markii weerarkan uu dhacay waxaa markiiba warbaahinta la hadlay afayeenka baarlamanka iiraan maxamed baakar khalibafa isagoona sheegay in jawaab adag ay ka bixin doonaan dabcan markii aad indheindheyso warbaahinta qaybaheeda kala duwan waxaa biyokama dhibcaan laga dhigayaa in iiraan ay qaadi doonto weerar jawaab celin ah inkastoo aanan farta lagu fiiqin goob gaar ah oo la filayo in weerarada iiraan ay bartilmaameedsan karaan habeennimadii isniinta ee lasoo dhaafay ayaa la ogaa in maraykanka iyo iiraan ay isdhaafsadeen muddo bil ku dhow kadib weeraro xoogan waxaana tani dabcan u muuqataa in xiisaddu ay si tartiib tartiib ah usoo karaar qaadanayso xilli la filayay in wax weliba ay sii qaboobayaan muddo ku dhow bilna dabcan aysan dhicin weerar sidaasi u xoogan maraykanka in dagaalka uu kusii dheeraada aad ayaa looga deerinayaa oo xitaa gudaha marka laga hadlayo waxaa ka jira guux xoogan oo kasoo horjeeda damac trump ee ah in xiisadda bariga dhexe lagu sii dheeraado waxaana dadka ugu horreeya ee arrintan ka biyadiidsan ka mid ah saraakiisha milatari qaarkood ayaa iscasilay waxaana xusid mudan in xogayihii ciidanka dhulka maraykanka iyo ku-xigeenkiisii ay maanta ku dhawaaqeen iscasilitaan sababo la xiriira xaaladda bariga dhexe iyo maraykanka waxa uu ka wajahaya halkaas iyo sida xogayaha dagaalka maraykanka bete hegeset oo u noqday mid labada dhagood ku maqla trump xilli lix bilood kadib maraykanka uusan xiisadda ka hayn natiijo cad waad mahadsan tahay maahir mar kale aad buu umahadsan yahay walaalkan elyaas ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka shaadaladirirka ah ee galmudug murtadka lagu magacaabo maxamed nuur gacal ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in maleeshiya la duldhigay maanta xarunta baarlamaanka ee uu ku shaqeeyo wuxuu sheegay in maleeshiyadaasi ay amreen in albaabada la isugu dhufto xarunta baarlamaanka daaquudka ee maamulkaasi wuxuuna sheegay inay xabsi ku geliyeen gudaha xarunta maleeshiyaadkan ayuu sheegay in ay amar ka haysteen madaxa maamulkaasi sababaha loo hor istaagay furitaanka kalfadhiga baarlamaankiisa ayuuna sheegay in uu salka ku hayo arrimaha doorashooyinka ee uu xasan sheekh een halkaasi ka wado si lama filaana ayaa subixii xadda ee ay ahayd inuu furmo baarlamaanku waxaa lasoo dira ciidan oo albaabadii laga soo gelaya baarlamaanka lagu xiray noona sheegeen inuu amar ay ka haystaan madaxweynaha oo uu leeyahay baarlamaanka wax soo geli karo iyo wax ka bixi karo ma jiraan ciidankii noo joogay meesha ayaan fasaxnay waxaan nidhi bal arrintaas intaan ka ogaanayno hakadkaasa la geliyo inkastoonan aniga wada hadlin laakiin xildhibaanadii la xiriiray waxay ii sheegeen inuu leeyahay madaxweynuhu doorashaan hadda u soconaa maadaama doorasho loo socdo oo haddana doorashadii meel dhexe ay joogto looma baahna hay-adihii inay dib loo furo oo dib u shaqe arrintaas oo laftirkeedu aan waafaqsanayn shuruucda u yaalla galmudug iyo dastuurkeeda annaguna dee maba bixi karin oo weli waxaana dul saaran ciidankii subixii axadda la keenay baarlamaanka ilaa hadda ciidamadu waanu dul joogaan amarna waxay ka wataan madaxweynaha galmudug sida ay noo sheegeen
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guud markaa mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayno waxa uu yahay cirro oo la sheegay in maalmaha soo socda uu safar uga ambabixi doono dalka maraykanka waa hordhaca warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo sida ay baahiyeen qaar ka mid ah warfidyaenada yuhuudda madaxa maamulka shaaldirarka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa la qorsheeyey inuu maalmaha soo socda u safro magaalada washington taasoo noqonaysa booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago maraykanka tan iyo markii uu xilka qabtay safarkan oo la sheegay inuu yahay mid uu ciro ku raadinayo aqoonsi dowladnimo ayaa imaanaya dhowr bilooda kadib markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu somalilan u aqoonsaday dal madax bannaan kanaalka yuhuudda ee lagu magacaabo afar labaatan news ayaa sheegay in booqashadan ay maamulka somalilan uga dhigan tahay tallaab cusub oo muhiim ah oo ay ugu jirto dadaalkeeda ku aadan sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami oo ballaaran iskastaba ha haatee su-aasha ah in maraykanku somalilan aqoonsan karo ayaa weli furan kadib go-aankii yuhuuddu donald trump wuxuu tilmaamay inuusan weli diyaar u ahayn inuu qaado tallaabadaas islamarkaana uu doonayo inuu marka hore arrintaas daraaseeyo sidoo kale afar labaatanka news wuxuu sheegay in booqashadani ay hadda maamulka hargeysa siin karto fursad ay si toosa ugu soo bandhigto doodeeda iyo sababaha ay u doonayso aqoonsiga dowladda maraykanka warkan ayaa imaanaya xilli maamulka maraykanka iyo yuhuudda baa la xaqiijiyay in saldhigyo militari ay ka samaysteen gudaha somalilan gaar ahaan meel u dhow dekadda istaraatiijiga ah ee berbera iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha laftirkiisa warbixintii webka somaali mimo lagu qoray ayay taasi eed markana shabakada islaamiga ee caalamada iyo warbixin lagu qoray kooxda ridada soomaaliya oo ka hadashay maleeshaadkii looga qabtay dhulka soomaali galbeed kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay ciidan boqolaal ah oo looga qabtay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabshida etoobiya lataliyaha amniga qaranka murtadka lagu magacaabo aweys xaaji ayaa la weydiiyey su-aal ku saabsan maleeshiya oo ka tirsan kooxda oo ku sugan dhulka soomaali galbeed wuxuu ku jawaabay in maleeshiyaadkaasi fasax ku maqan yihiin mar la weydiiyey maleeshiya boqolaal ah oo etoobiya ku qabatay soomaali galbeed ayuu isku dayay inuu dafiro weliba markii dambe uu sheegay in ay wadahadallo u socdaan kooxda ridada iyo maamulka dowladda xabshida etoobiya maleeshiyaadkan oo ku dhow laba boqol oo askari ayaa maalmo ka hore lagu qabtay inta u dhexaysa magaalooyinka wardheer iyo shilaabo ee dhulka soomaali galbeed waxayna dowladda etoobiya u gudbisay dhanka magaalada jigjiga taasina waxay ahayd warbixintii websaytka islaamiga ee caalamada nusratul islaam oo gacanta ku dhigtay saligyo military oo ku kala yaala maali iyo burkina faso waa warbixin lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan militariga jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro xoogan ku qaaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadaha maali iyo burkina faso oo ku yaala gudaha dalalkaas weerarka koowaad ayay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ay ciidamada burkina faso ku lahaayeen magaalada kalebo ee gobolka soom ee gudaha dalkaas waxayna mujaahidiintu sheegeen inay gacanta ku dhigeen guud ahaan saldhiga sidoo kale militariga nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku ekeeyey islamarkaana la wareegay saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad gacansaara leh militariga maali kaasoo ku yaala gobolka mubti ee gudaha maali sidaa lagu sheegay warka ka soo baxay mu'asasada azallaaqa guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markaanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka hareeyay barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay walaalkeen nuur cali warsame ayuu kaasi ahaa waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan markana jubbada dhexe beesha caloofi oo ka mid ah qabiilka gaaljecel ayaa nabadoon cusub ku dooratay wilaayada jubbada dhexe nabadoonka la doortay ayaa lagu magacaabaa nabadoon xasan daa-uud iimaan waxaana dooratay jufada caloofi kelimaad kala duwan ayaana munaasabada laga jeediyey ugu horeyn waxaad dhegaysanaysaan kelimaad ay munaasabada ka jeediyeen culimada diinta islaamka waqad qaala allahu subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allah waltandur nafsu ma qadamat liqad waataquu allah ina allaha khabiirun bima tacmaluun allah subxaanahu wa tacaala waa mahad iska leh kulankan iyo fadhigan xafladdan isugu kaaya keenay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay war kuwa kuwa iimaanka laga helayow alle ka cabsada nafina ha fiiriso waxay macnaha shaqaysatay waxay berri hormarsatay maalin kastoo imaanaya waa berri boqolaal sano soo socda waa berri maadaama ay imaanayaan haddana waxaa la soo celiyey waataqullah waa mar labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka xoog ogaalka weeyaan oo weliba cilmiga u saaxiibka walaalayaal aayaddaas macnaheeda waxaan uga jeedaay aan fiirinno aakhiradeenna iyo waxa naga horreeya isimka waxay ka khusaynaysaa inuu mas-uuliyadda loo dhiibay fiiriyo dadka madaxda looga dhigay uu fiiriyo ammaanada qoorta loo suray uu fiiriyo dhammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan dhammaanteen aan ogaanno aakhiradeenna walaalayaal ilaahay markuu ka sheekaynaya muxuu yidhi fa bihudaahu muqtadi kuwaas war wanaagsan ku dayo arrintaa ayadaa nabadoonnada waxaa laga doonaya inay waddadaas ay raacaan inuu beesha caloofi inuu ku hoggaamiyo shareecada islaamka inuu yidhahdo war diinta ilaahay qaata inay jihaadka ilaahay u wadageliyo inuu asagoo qoriga u qaado isim kastana sidaasaa laga doonaya wa jasaakum allahu khayran wa sali allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin naqiibka xasan waxaan leeyahay haddii ay tahay guubaabo iyo nasteexo iyo markaasi in si walba dhinac walba waa looga hadlay marka allah ku anfaco ducadaynu u ducaynaynana allahu aqbalo allah subxaanahu watacaala ha ka dhigo mid waanada iyo nasteexadaasi nin qaatay oo ragga ama ummadda u maamulayo ee aadka u faraha badan si fiican mid markaasi u wada oo qolo walba meesheeda ku og allah ha ka dhigo ilaahay subxaanahu watacaala ha u sahlo garabkiisana allah ha galo allah ha u gargaaro waxaa kala odhan lahaa dhammaanteenba aynu ogaano dadkeenna baadiyaha jooga jahliga ay ku sugan yihiin dadka ha la ogaado tawxiidka siday ku yihiin ogaada markaasi fursad macaan baan maantana haynaa oon dadkaasi dacwada ugu geyn karno oynu ugu dhigi karno salaada oynu tawxiidka ugu dhigi karno maanta intay gooro goor tahay arrinta ha la ogaado bilahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka beesha gaaljecel ee jubbada dhexe nabadoon haaruun mucalim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma haddaan ilaaha iskale gogashaan fiican oo wanaagsan naskugu kaan keenay ma haddaas ilaaha iskale nimcatal islaam wal iimaanku nool ilaahay naskugu kaan keenay ma haddaas haa iskale ma hadda lamaad walaayadayna heer gobol heer degmo aw cala daraawiish dadkaasoo dhammaan u mahad celinaynaa dadkana soo ajiiba culummo leh haddiis ilaahay kuu idmahaya nuqubo leh muslimiinta leh oo gogashaan ugu soo ajiibtay mahaddaas haddana mahadda saddexaad ayagaa iskale tan kale walaalayaalow soo dhowaada waxaad naga towdeen haddiis ilaahay kuu idmahaya in nagal raalli ahaada oo gogashaan maanta aanu lagu ceebayninoo noo waxaa layidhi ceebtaada ilaahay safarriyi ma raaciya marka aan nala ceebaynin wax alla wixii nalaga towo noolo dulqaata noolo sabra tan kale nabadoonaan anta ku dooranayna hadda raataba nabadoonaan dooranay beryahaan waa socon doonta haddiis ilaahay diida balaayina uma dooranayna kheeraan u dooranayna jihaadka inaan dardar on kitaabka ilaahay garab joogsanaan u dooranayna nabadoonkaas haddiis ilaahay kuu idmahay ayaan waa rabnay oo nabadoon beelweynta gaaljecel ka tirsan kajifi ahaanna caloofi saddexda maxamedaa la yidhaha aan doorannay waa rabnay intaana waa raadinayna dad badanaa nugu garab galay haddiis ilaahay kuu idmahay maamulkaa nugu garab galay ayagana kheer allah siiye ilaahay muraadka waa noo sahlay rabbigaana ku mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu nabadoonnada iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa sidoo kale xafladda ka hadlay xafladdan wax badanaanu ku taagayni waana alxamdulilah walaalaheena sharafta leh xirfadda sharafta leh maanta gobol iyo degmo leh ka soo qayb gashay sharaftaas ilaahay baa iskale ilaahay loogu mahad celinaa intay ka soo qayb gashay walaalaheena ena sharaf iyay naga mudan yihiin iyo wixii darisaba beesh weynta gaajecel ayaa xilfadaan mudan kaasata ahaan beesha caloofi ayaa iskale xasan daawud muumun iyay beesha caloofi ay duubatay diinta islaamka inuu wax ku maamulo cadaawo gaalada indho kor iyo indho hoos isu yeeshto walaayada islaamaadka jubbada dhexe sharaf iyo nidaam wax iskula maamulo inta xilfadan ka soo qayb gashan way mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuha alikhwa waa mahadsantihiin salaan kadib waxaa mahad leh allihii noo suurtageliyey xafladdan sharafta leh oon ku dooranayno nabadoon guud oo matalo beesha macnaha gaaljecel gaar ahaan beesha caloofi ah saddex maxamed oo ah magaciisa xasan daawud muumin waxaa mahadleh allihii noo suurtageliyey amnigan iyo macnaha iyo nidaamkan wanaagsan noo suurtageliyay waxaa mahadleh walaayadaha islaamiga walaayatu jubba ayaa mahad leh walaayadaas oo min awil ilaa aakhir ayaa mahad leh waxaa mahad leh ehelkii oo daadaheeyey xafladdan oo sharafta leh maxaan ku idhaahdaa oo macnaha oo islaamka dhan iskugu imaaday ehelkii daadaheyey ayaa mahad leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beeshii xafladdan noo dhigtay waan idiin mahad celinaa boqolkiiba sagaashankii intaa kadib waxaan leenahay nabadoonka ee la doortay ee beesha ay dooratay waa soo dhoweynaynaa waxaan leenahay nabadoonka la doortay asagana oo ah xasan daawuud muumin waxa aan kuu doorannay in aad beesha kitaabka ilaahay iyo sunnada ku hogaamisa intaas ayaan kuu doorannay in shirkiga iyo daaquudka iyo diris xumaynta aad beesha kaga digta intaasaan kuu doorannay doorashada ay beesha ku dooratay annagana waa kaa waa ka ajiibnay waana ku garabgelaynaa waana ku raacnay beesha waxaanna leenahay beesha ayadana aan u celinaynaa nabadoonka ay dooratay inaad la shaqaysaan ma ogiyi labadaada gacmood mid kale ee haddaad ku shaqaysid ma shaqaynaysa nabadoonka haddaadna garab u noqonin ee kitaabka ilaahay iyo sunnadana aad ku garabgelin waxay shareecada islaamka aan waafaqsanayn aad ku diidin nabadoonka idiima hogaamin kara nabadoonka wuxuu wax ku hogaamiyaa in la adeeca ikhwaanii marka dufayl ibni caamir addowsi waad garanaysaa alla subxaanahu wa tacala wuxuu leey walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wa bacahnaa minhum itnay cashara naqiiba waan kugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku saacido waxaad ummadda aad maaragtay maanta lagu dooranayana maaha in laiska soo tago mala-a waxaa lagu keenay waxaa waye kitaabullahi wa sunnatu nabiyi inaad nin daaciya inaad noqoto dufayl ibni caamir addowsi waad garanaysaa asagoo islaamkiisa qariib uyuu soo islaamay oo wakhtigii u horraysay ay ahayd oo la soo taagay oo diintii inteeda badan uusan fahmin ayuu yidhi rasuulkii ilaahayow qoomkayga iidir aan dacwada gaarsiiya waxaan kaa rabnaa xasan daa'uudow tufayl ibnu camir addowsi waddadiisii baa taalla waddada aan kaa rabno oo kuu doorannay waa waddadaas inaad u ekaatood u muuqato yaan kaa rabnaa ilaahay idimkii mahad celin ka bacdi waxaan soo dhowaynaynaa naqiibka la doortay xasan daawuud muumin xasan daawuud waa ninaan garanayno aan hore u naqaan naqiib islaam soo ahaa naqiib soomaaliyeed naqiib qabiil ee hadda jufada uu hadda maanta dooranayso magaca guud ayuu soo maray oo naqiib u ahaa waxaan leeyahay ninkii maaragtay culays intaa soo hayni jiray kan ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ku garab galo waa maamulkiisa uu la fudud yahay oo ninaan kaga kalsoonahay waaye cadlina aan ku naqaano waxaa kaloo caddaynayso ragga laga soo dhex saaraan garanayaa oo iska soo dhex saaray ilaahay cadad boqol nin u dhow ayuu dhex fadhiyay ninka markii la soo saarayo intii lis firifiiriyay ayaa la yidhi maarata xasan xasan oo marka waxaan leenahay soo dhowow sida laguu doortay ee islaamka intaa la egna ay kugu hambaleeyeen ay kuu soo dhoweeyeen jawaabteedii oo sax ah ayaa lagaa doonaya ilaahay subxaana watacaala aan ku barayna ilaahay kuu fududeeya kan labaad waxaa laguu doortay dee ma aha ma aragtay wax hadda isu sheegid iyo iyo mudan ma aragtay in hadda gabay lagugu sheeg sheego ama af soomaali lagugu sheego oka xaggaasay nooga qoran tahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kula hadla adiga iyo noqobadii kaa horeysay iyo kuwa kaa dambayni doonaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa la hadla ilaahay subxaanahu watacaala waqaala allaahu inii macakum ninkii ilaahay subxaanahu watacaala maciisa uu noqdana dee waa nin maaragta darajo sare gaaray marka sharuudihiina buuxintooda waxaa laga rabaa nin walbo oo mansilkan imaaday amaba nuqabo islaam loo doortay intaa asagaa laga rabaa maceena inuu maaragtay uu taabogeliyo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qul bifadli illaahi fadli iyo dheeraad ayaa u sugnaaday ee fa bidaalika falyafraxuu ha ku farxeeno mu'miniinta malka farxad ayaa noogu sugnaantay diinteenna islaamka oo maanta aan ku dooranayno nuqaba oo muslimiin ah oo nagu hoggaamin doonto diinta islaamka shareecada islaamka oo ilaahayna uu yidhi nuqabadaas islaamiyiinta ah dowrasii culammada ay sheegtay ee ilaahay uu siiyey dowradaas oo ku qoran boorkan aan arkayno oo boorkan waxaa ku qoran sheeyaal culculus oo aad bini aadanka culaysi ugula kulmi karo intii mu'miniin maahina rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir marka boorkan waxaa ku qoran xasan daawuud muumin waxaa looga baahan yahay inuu dhaqangeliyo haddii boorkan uu dhaqangeliyo intaas waajibkiisa waa gutay ilaahayna waa ku garab galaa haddii uu ku run sheego marka waxaan leenahay wanaaggaas oo meeshaan ku qoran ilaahay ha kugu garab galo marka walaalkeen xasan daawuud muumin wuxuu aan u dooranay beesha gaal jecel jufo kamid ayaa dooratay beesha dhanna rasuulkeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiidkiisa waxuu ku leeyahay yaa abaadar laa tas'ali alimaarata imaara ha doonina ha raadsanan kolley xasan hadda ma dooranan boqolaal asaga ka badan meel ay fadhiyaan baa laga soo soo dhex siibay marka ilaahayna ha ugu kaalmeeyo annagana waa ugu ducaynaynaa waana alxa soo dhowaynaynaa jazaaka allahu khayra aljaza wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka cusub ee xafladda lagu doortay
yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowlan sadiida saaa kadib waxaan leenahay waxaanu macdalinahay alleh subxaana wa tacaala oo meeshaan uu soo kulmeeyey oo nimcooyinkan fara badana siiyey nicmatulislaam waaliimaani waalamni allahaasaa macdalinaynaa kadib waxaanu macdalinaynaa xarakatu shabaabad almujaahidiin macdalinaynaa waxaa kaloo macdalinaynaa odayaasha dhaqanka shariicada islaamka macdalinayna insha allahu tacaala waxaa kaloo macdalinayna culimmada oo na soo ajiibta macdalinayna insha allahu tacaala waxaa kaloo macdalinaynaa dadkii gawashaan dhigay quraxda badan leh oo macdalinayna insha allahu tacaala waxaan leeyahay insha allahu tacaala kolba waxaa la ii doortay malayna meeshaan in shariicada islaamka dad aan ku hogaamiyo oo ciddii ii dooratay aan ku hogaamiyo aa la ii doortay aan malayna insha allahu tacaala inuu idinku hogaamiyana diyaaran u ahay ini kitaabka iyo sunnadii nabi maxamed idinku hogamiyo diyar umatihin reer caluufiyow anina waa idinla qaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib shirabkan ayaa munaasabadda laga jeediyey maansada dhurkaygaan ku helay dhaxal adeer ma ahin sadii dharax quraan dhibac ma lahan oo liisu dhigi maaya waa wax liisu soo dhega dhegeeya oo meel la dhiganaaya dhallinyaro marka ay dheelgasha igu dhabowda beryow sidii loo dhaho loogu dhahay magaca weligay dhabbada inan ku maray dhaahna kuma gaarin dhacaryareey ii dhacar weyn dhooboy kabtii looga dhaca kuma dhumaayo maanta dhalyadayda dhaayaha ninkaan igu dhufani dheg waa ii qabaa goorba dhibaatada markaay soo dhacdo cirkaan dhibacda ii dheesin laga waaya dhulka cuud as dhaleynin dhiimowdolo aad dhubyarowga ari liisku dhaafaaya nin dhaquul ahoo dhuumana xasan dhalyadiis ma ahan dhibaatada markaay soo dhacdo liis dhammaynaaya dhuumoyda geel markii dhoombir lagu qaada niman dhiiraneenin oo dhuumana dhalyadiis ma ahin dhahe maa ansalnaa ii dhaasin yaala mawluud daraxiisa cilmi oonba dhammaanin dhinacooda istaag oo ku dhaq shareecada islaamka waa kuugu ogeeni xasanow dhiiri waa kuugu ogeeni gaalas kuugu soo dhowaanin dhiiri waa kuugu ogeeni dhiiri waa kuugu ogeeni dhiiri waa kuugu ogeeni
ninkii dhalasha kuu sheegta waa laga dhaqaaqa ninkii kuu dhirfowhaaya lama dhala haddii liisku dhufto waa dharoormaan lama dhagax haddii liisku dhufto dhiig ma keenaana aadana dharaan waa dhashaa mana dhaqmowhaaya dhiil intii la arkaa dheri carrooy dhigaal laguma dhiga mana dhaqmowhayso aa dhalaali marii doobanaa dhalaali bilihii dhacaa dhageysta marii doobanaa dhalaali bilihii dhacaa dhageysta marii doobanaa dhalaali
dariiqyaha la furi waa rabnaa inaan ku dibirtayno dalka daaficiisaa rabnaa iyo daryeelkiisu io diinta ahaaba io diinta ahaabo annaku indifaacna waa dantayno dalka io diinta ahaabo dalka io diinta ahaabo dalka io diinta ahaabo
waxaa markooda mikrofoonka lagu soo dhoweeyey salaadiinta wilaayada jubbada dhexe بسم الله الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد waxaan rabaa inaan u mahadceliyo imaamka guud ee beerweynta gaaljacal ee ku suntan jihaadka iyo nafurka imaam xusein imaam cabdulaahi waxaan leenahay waxaan u taagannahay waa shaqooyinkaaga imaam ilaahay subxaana watacaala ha ku xifdiyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beerweynta gaaljacal ee walaalka oo deriska aan nahay ilaahay raxmaanka horta idin xifdiyo waxaad tihiin qabiil ama reer aan ku faanno oo derisa walaala islaama ku suntana jihaad iyo nafur insha allahu raxmaan ilaahay raxmaanka ahaa intii idinkaga baxday halgankana waxaan leenahay jannat alfirdows alacla allaha dejiyo awalan waxaan soo dhoweyneynaa insha allahu raxmaan walaalkeen xasan daa-uud muumin oo ku soo dhoweyneynaa haddaan ahayno quwada islaamka ee ku dhaqanka shareecada raxmaanka afka aan ku hadlayna waa afkii odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe waanu kula shaqaynaynaa insha allahu raxmaan walaalayaal xadiisaan isxasuusinaynaa oo xadiiska rasuulka sal alla alay wasalam muxuu leeyahy maa min raaci yastarciihu llaahu raaciyatan yamuutu yowma yamuut wa huwa kaashin raaciyatihi xarama allahu calayhi raacixat aljanna bal nima arrinkaas ka warram ilahay idinku dhaariya waxaan u mahad celinaynaa beelweynta gaal jecel oo noo dhigtay gogoshan quruxda badan ee ay ku dooranayso nabadoon nabadoonadeeda ka mid ah nabadoonkaas oo kusoo biiraya nabadoonadii hore ee beesha gaal jecel waxaan leenahay soo dhowow nabadoon xasanow kusoo dhowow ku dhaqanka shareecada islaamka beesha gaal jecel waa beelweyn kasoo bilaabata gobolka hiiraan kuna dhammaata xaduudka kenya annagu waxaa nahay beel saransoor la yidhaahdo waxaan leenahay beelweynta gaal jecel waxaa tihiin beel ansaar ah jihaadkan dadka soo abaabulaya maantana ku suntan dad mujaahidiin oo jihaadka jecel ummadda soomaaliyeedna kudayashahaydii noqoto beelihii kaloo gaal jecel oo nabadoonada soo wadina kudayashahaydii noqdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xalfadan aad u qoraaxid badan ee gogosha waxaa dhigatay beesha caloofi waxayna u dhigatay nabadoon cusub bay dooranaysaa waxaan leenahay soo dhowow haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliyeed waan ku soo dhoweynaynaa soo dhowow waxaan leenahay reer caloofi meesha ha ugu tegin wax la qabto nabadoon inta lasoo taaga xalfad loo dhigay xoolo lagu qala laga taga soomaali waa ku badan tahay war adigana waxaan ku leenahay wixii lagu idmaday inaad shareecada islaamka iyo sunnada nabigeena sal ly slam ku hogaamiso yaa lagu idmaday aadna ku hogaami ha kale xigsanin ree caloofiya anigan hana kale xigsanin waxaad ku hogaamisaa walaala naga wada dhigo beeshana waxaa weeye ummadda soomaaliyeed ee deriska la'ah ee walaalaha la'ah ee maxaa wax isku wada yihiin ayadana wanaag ku hogaami soomaaliyaa lagu doortay waana ku soo dhoweyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish يقول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إخوة الأعزاء أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى allihii inagu kulmiyey xafladdan weyn ee aadka u qiimaha badan allahaas ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii ina soo gaarsiiyey gunaanudka xafladda nabadgelyo iyo caafimaadna inoogu dhammeeyey allahaas ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa duyuufta martida sharafta leh ee nala joogta ee xafladdan ka soo qayb gashay ee leh culamo nuqabo iyo dhallinyaro iyo dumar dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanah wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro sida sharafta leh ee qiimaha badan ee aada noo soo ajiibteen oo ah xafladdan weyn ee aadka u qiimaha badan aada nagala soo qayb gasheen waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa guud ahaan beelweynta reer gaal jecel ee xafladdan maanta dhigtay gaar ahaan jufada caloofi oo xafladdan iyagu si gaara u dhiganayay xafladdaasoo loogu talagalay caleemasaar nabadoon nabadoonkaas oo ah xasan daa'uud muumin oo aan hore u naqaanay wilaayadana la shaqayn jiray nabadoonnada beeshana ka mid ahaa maantana lagu imtixaanay mas-uuliyadda weyn ee beeshaas reer caloofi inuu oday u noqdo iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran xafladda maanta waxaan ka mahadcelinaynaa gogosha sharafta leh ee la dhigay ee geedahan quruxda badan ee ilaahay subxaana wa tacaala u nimceeyo roobkii guga iyo xagaagii hadda da-ayaba ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nimceeyey quruxdaa geedaha ka muuqata meeshaa fiican ay goosh inoo dhigeen waan uga mahad celinaynaa dadaalka iyo sida weyn ee qadarinta leh ay gogasha u ikraameen oo u weyneeyeenna waan uga mahad celinaynaa iyo duyuufta iyo martida siday u sharfeen iyadoo la joogo geedo hoostii haddana waad arkayseen isxilqaanka weyn ee gobonnimada leh ee karamka leh ee sharafka leh islaamka iyo dadka muslimiintaba lagu yaqaana ay beesha caloofi sameeyeen waxaa leenahay jazaakum allahu khayran fadhigeenna ugu horreysaaka markaa nimid waxaana lagu soo dhoweeyey kur ama kurbin ay ku jirto subag iyo mataqaanaa bun uu ku jiro oo dhaqankii soomaaliyeed cambuuladii oo dhaqankanaga ahayd oo aan ku noolaan jirnay yaana lagu soo dhoweeyey dhiishii caanaha ayadood garanaysaan oo caano dhaayoollo iyo geelbale caano fadhi ale nooc walboo caanaha waa naloo keenay waxaan dhihi karnaa isxilqaan weyn ayay sameeyeen hilibkana waad garan kartaan nooc walbo nimcooleyda ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimiinta ilahay ku galadaystay hilib ariyaa la keenay oo ida iyo riyaba le hilib lo-aada la keenay oo waayaha dhowba aanan cunin waxaa la keenay hilib geel maxaa da inoo dhimanoo nalagu martiqaadi lahaa waxay naga mudan yihiin marka jazaakum allahu khayra inaan idhahno goosha aadka u quruxda badan wixii magaalooyinka lagu haystana kama maqnayn waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro duyuufta in la kiraameeyo oo la sharfo oo gogol wanaagsan loo dhigo waa da'bigii ambiyada ilaahay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa taqaanaa markay martidu u timid muxuu oola yimid fa ja'a bicijlin samiin iyo oola yimid intaa ka bacdi walaalayaal naqiib in la doorto maanta wax bilowda maahan waa wax weligeed jiri jiray sida aayadda boorkaba inoogu qoran bani israa'iil yuu ilaahay inooga sheekeynaya inuu ka doortay labiiyo toban naqiib ballanna uu ilaahay subxaana wa tacaala la galay ilaa yowmina haadaana waa socotaa nebigu calayhi salaatu wasalaamna xilligiisa nuqabo badan uu doortay dadkii ka dambeeyey dowladihii islaamka ahna saan unbaa naqiib loo dooranayay nuqabada marka muslimiinta asbaabaha loo dooranayo waxaa weeye inay ummadda muslimiinta ku hogaamiyaan ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada ilaahay naqiibnimadu iyo mas-uuliyaddu ma ahan xil sharafeed ma ahan waa qofka takliif la saaray culays culayskaa qofka la saaray waxaa la rabaa inuu u diyaar garoobo habeenii maalin inuu u soo jeedo suu xilkaa u gudan lahaa inuu ilaahay u kaalmaysto subxaanahu wa tacaala mar walba uu yidhaahdo naqiibnimadu marka waa xil iyo mas-uuliyad aakhirana la isweydiin doono ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ammaanada la qaadan waxaa ka mid a mas-uuliyaddaa ka mid a mas-uuliyad waxaa koraysa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu berita ka weydiin doono inuu guto iyo in kale waxaa laga rabaa marka insha allahu tacaala mas-uuliyaddaas suu ku gudan lahaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara war naftiina naar ka badbaadiya ehelkiinana ka badbaadiya ummadda markii towxiidka laga saxa adduun iyo aakhiro way badbaadayaan haddii towxiid la-aan ay dhintaanna halaag iyo khasaaro unbaa sugaysa ciyaada bilah ilah ayaan ka magan galnay waxaan rabaa insha allahu tacaala xadiis nebiga calayhi salaatu wassalaam oo qof walboo mas-uula darayn weyn ku reebaya inaan insha allahu tacaala anigoo naftayda ka bilaabaya nafta walaalka maanta xilka loo dhiibana ku xijinaya waxaan leeyahay bal xadiiskan hoos aan u wada fiirino nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi ومن ولي من أمر أمته شيئا فرفق بهم فارفق به nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu sheegay ummadayda taladeeda wax uu ka mid a qofkii loo dhiiba shay ka mid a labadan unbaad mid noqonaysaa ninkii gobol loo dhiibay ka daran ninkii degmo loo dhiibay ka sii daran ninkii beel dhan oday u hana kaba sii daran nabigu wuxuu yidhi ninka hadduu ummadda u dhimriyo u naxariisto xanuunkooda ula bukoodo ula soo jeedo la dhafro la dareen noqda wuu u duceeyo wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala isagana allah ha u dhimriyo ha u naxariisto qofkii ku adkaada oo ku qallabsanaada oo u naxariisan waaya isagana nebigu wuxuu ku habaaray isagana allah ku adkeeyo waxaan u dhexaynaa marka ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo habaarka nebiga taa marka waa inaan ku talagalno reerkan saaad og tihiin waa reerkii uu ka dhashay sheekh xasan barsame ninkii caalimkahaa mujaahidkahaa halgamaagii soomaaliyeed ee macruufkaha reerkii uu ka dhashay wey waa reer marka ku abtirsada abka ab jihaad ku abtirsada allahu akbar maadaama aad tihiin ilmo sheekh xasan barsame waxaa laydinka rabaa sheekh xasan barsame yaal inaad wada noqotaan idinkoo jooga islaamka inaan xaggiina laga soo gelin waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa naqiibka ama nabadoonka inuu ku dadaalan midnimada beeshan dadku markay midaysan yihiin ay wada jiraan adduun iyo aakhire way liibaanayaan markaasay deymanka iska bixiyaan diyooyinka iska bixiyaan deriskooda la xaajoodaan hadday dhib uu soo wajahaan ay iska celiyaan oo sharta iska difaacaan laakiin dadku haddaysan midaysneen adduun iyo aakhire way khasaarayaan ilaahayna waa inoo dardaarmayaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu yuuley waxaan rabnaa insha allahu beesha inaad ku taxriirisaa oo kaalintooda ay ka qaataan jihaadka maanta socda halgankaa maanta socda muslimiinta oo dhan waxaa waajib oo wada saara maanta jihaadka inay qayb ka noqdaan binafsi walmaali wallisaan in looga qayb qaato marka saddexdaba insha allahu tacaala beesha inay qayb ka noqoto xasanow beeshu waxay leedahay dad dacafaa oo masaakiina oo fuqaraah oo agoommo leh oo mataqaanaa garoombo iyo raamil leh waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadkaa ducafadan inaad ka warhayso kan waxaystee beesha inaad tidhaahdo war reerkan dabkaa ka dansana wax ushid kan xanuunsan inaad tidhahdo qofkan waa bukaane maanta bal aan isbitaal geyno u gurmano arrintaa iyada yuu ilaahay kugu kaalmaynayaa wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii qawni fii cawni akhiihi beeshu beelo kale deris la tahay oo walaal la tahay oo daaqsinka ay wadaagaan oo soodin ay wadaagaan saaad ogtihiin soomaalidu waxay tidhaahdaa suul xoololey soodin mar haydhaha soo saas maar dadka intaa la ega kugu soo martinayo dhulkaada daaqsin u imaanaya waxaa la rabaa gobonnimo iyo sharaf iyo wanaag inaad ku soo dhoweyso hadhow dadku markay kaa noqdaan caloofi gob iga dha inay dhahaan marka sheekaysana ceelash waayahan dambe culaysiyaa ka yimid iyadu bixinteeda maxkamadu waxbay soo xukumaan isdaaraadka waa la kala qaataa muddaa la kala qabsadaa ballamahana lama oofiyo ballantaa in la oofiyo lagu dadaalo diyooyinka la bixiyo dadka mustaxiqiyiinta xaqa ulahayna la siiyo inaad ku dadaasho insha allahu tacaala taana waan ku dardaarmayaa naqiibkan naqiibkii ka horreeya aad doorateen reer aamin yemenow aada u doorateen nin akhyaar oo culamo ahludiin u ahaa aad iyaan ugu farxay markaad keenteen naqiib xasan daawuud muumin halkaan soo istaag insha allahu tacaala si aan kugu wareejiyo hadiyaadkii wilaayadu ay kugu tala gashay jazaaka allahu khayran soo dhow awalan insha allahu tacaala naqiibka waxaan u dhiibayaa kitaabka qur-aanka kariimka oo ah kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey oo ilaahay inoogu talagalay inaan ku dhaqanno kitaabka qur-aanka iga qabo gacanta midig ku qabo raayadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu wadan jiray annagana nooga tagay raayadaa rasuulkana qabo ree caloofoola tagay allahu akbar allahu akbar qorigan insha allahu tacaala iyo booshkan waan ugu talagalnay kitaabka iyo raayada in lagu difaaco iyadan iyo guddoon allahu akbar allahu akbar garbaad way buxsaa jazaaka allahu khayran qorigii islaamkuu ku difaaci lahaa kitaabkii rabbi subxaana wa tacaala iyo raayadii tawxiidka ahayd ree caloofiya u qaaday ma la qaadeen gaaljecelo ma la qaadeen ree gaaljecel ma la qaadeen allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd guudahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu